muhaazi oo ah taliyaha guud ee ciidamada dowladda uganda ayaa waxay warar ku sheegayaan inuu dil ugu hanjabay hogaamiyaha mucaaradka ninka lagu magacaabo boobi weyne qoraal uu ku soo daabacay barta uu taliyaha ciidamada uganda ku leeya ekis ayuuna midaasi ku shaaciyey taliyaha ugu sareeya ciidamada uganda oo ah wiilka u dhalay baadiriga madaxweynaha ka waddankaasi ee lagu magacaabo yuweeri museveni ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in hogaamiyaha mucaaradka uu doonayeen madax uu ka jaro balse uu ku ixtiraamaya aabihiisa haddii muuse uusan halkan joogi lahayn maanta ayaan madaxa ka jari lahaa ayuu ku yidhi qoraalkiisuu ku soo daabacay bartekis oo horey loo odhan jiray twitter iyadoona midaasi ay hadalhayn ballaaran ka dhex dhalisay dhammaan siyaasiyiinta iyo mucaaradka waddankaasi hogaamiyaha mucaaradka ee uu ninkan ugu goodiyon madaxa ka jarayo ayaa wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu caansan ee waddankaasi taliyaha ugu sareeyey ciidamada uganda ayaa wuxuu inta badan ku caanbaxay inuu hadalla goodisa ku daabaco barihiisa kala duwanee internetka islamarkaana uu isku muujiyey inuu yahay nin awood badan sannadkii labada kun labaiyo labaatankii ayaa wuxuu sidan oo kale barta uu kuliya akisu ku soo daabacay hadal hanjabaad ah kaasoo uu dowladda kenya gu goodiye inuu ku qaadi doono duulaan militari arrintaasi iyo hadalka goodiska ayaana waxay markii dambe dhalisay carruur aad u daran taasoo ugu dambayntii ku khasabtay inuu raaligelin ka bixiyo hanjabaadiisii ku aadaneed dowladda kenya